wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland oo uu helinayo wakiilka hay-adda faw ee soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa agaasimaha guud ee wasaaradda qaar ka mid a shaqaalaha wasaaraddaasi ayaa kormeer shaqo maanta waxa ay ku tageen deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka yoonto iyo weliba deegaanka goobweyn halkaas oo laga daafuray laba xarumood oo kala duwan oo lagu keedinayo calafka xoolaha ee deegaanadaasi muhiimad gaar ugu fadhiya madaxda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo weliba madaxda hay-adda faw ayaa sidoo kale kormeeray goobaha lagu diyaarinaya calafka xoolaha oo ay yeelaan qaybaha kala duwan ee qalabka muhiimka ah shaqada ee soo saaraya calafka xoolaha kuwaasoo door weyn ka qaadanaya xilliyada abaaraha ay dhacaan in xooluhu aysan waayin wax ay cunaan balse taa beddelkeeda la siin doono calafka halka lagu diyaariyo haddaba wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed nuur cali ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeerka halkaasi ku tageen iyo weliba daafurka xarumaha kala duwan ee halkaasi ka daafureen intaan kormeerkan ku jirno waxaan sii kormeernay goobo kala duwan sidoo kale waxaa halkan yaalo mashiino loogu tala in lagu shiido ama lagu hagaajiyo dhammaan cawska ka soo baxa beeraha run ahaantii waan ka mahad celinaynaa hay-adda faw shaqadii wanaagsaneed ay ka geysatay inta shaqadeen ay socotay waxyaabahan soo qabanay waxaa ka mid waxaan soo marnay kaamka ama xerada weyn ee qaxootiga ee loo yaqaano istanbul halkaasaan u kuurgelayna xaaladda dadka deegaanka ay ku nool yihiin ama dadka barakacyaasha xaaladda ay ku sugan yihiin oo run ahaantii wasaaradda xanaanada xoolaha ay arrintaas oo u kuurgelaysay dadkaas maadaama ay u badan yihiin dad xoololey ah oo xoolihii ka soo dhammaaday sidii ay gacan looga geysan lahaa iyo baahiyahooda aan ugu dhegeysan lahayn waxaan ugu mahad celinaynaa mar kale mar kale ee hay-adda faw oo run ahaantii shaqadan weyn oo quruxda badan nala qabatay waxaan rajaynaynaa shaqooyinkan iyo kuwa la mid ah inay sii socon doonaan dadka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin in loogu garab istaago ama loogu garab istaago waxyaabaha ay haystaan oo potentialka sida resourcega ay haystaan oo hadda cawska oo kale iyo maxaan ku yidhahdaa inay dadka shaqaystaan intii wax gacanta laga siin lahaa sidoo kale dadka soo saaray cawskan oo iskaashitooyinkaas sidoo kale insha allah wixii baahiyahooda waan ka dhegeysanay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka jawaabi doono mar dhow baahiyahooda aad baad umahadsantiin